caaw waa habeen farxad leh waa habeen qiiro badan waxaan isleeyahay caawa inay la mid tahay kooda luuliyo kun iyo sagaal boqol lixdankii dhowr casho ka hor waxaan u dabaaldegnay lix lix iyo labaatankii juun maantana waxaan u dabaaldegaynaa maalintii midnimada soomaaliyeed iyo xorriyadda gobollada koonfureed oo ay ka soo wareegtay konton iyo siddeed sano hambalyo hambalyo ciid wanaagsan guud ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan ummad ummad walba waxay leedahay taariikh astaan iyo maalmo hayaankooda qarannimo uu ka soo bilowday taariikhda ee jiilba jiilka ka dambeeya uu u gudbiyo dareenka waddannimo iyo xilka qarannimo uu noqdo mid qori isku dhiibah oo ku dhisan hab dimuqraadiyada ummadda soomaaliyeedna waxay soo martay hayaan hayaan dheer oo ka soo bilowday wakti aada iyo aada u fog marxalado badanna ay soo martay mirihiisana la helay lix iyo labaatankii juun iyo kowda julaay kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii sidaas awgeed xuskan iyo dabaaldeggan macnihiisu uu weyn yahay waxay tahay inaan dib u jileecno aan dib u milicsanno hayaankeennu halka uu ka soo bilowday jidka dheer uu soo maray halka maanta uu joogo iyo himilada mustaqbalka ee aan higsanayno insha allah waxaa xusuus mudan meesha aan hayaanka uu ka soo bilowday ay ahayd meel aada iyo aada u qurux badan iyo maalmo aada iyo aada iyaguna u qurux badnaa halgan sharaf leh oo dhalay xornimo midnimo iyo qaran soomaaliyeed oo mustaqbal horumar la tiigsanayo waxaa kale oo inoo muuqanaya in hayaankeennu uu ka mid ahaayeen maalmo aada iyo aada u adag oo u dhib badnaa xambaarsanaana dhibaatooyin fara badan loona baahan yahay inaan casharo aan ka baranno dabaaldeggan waa shiidaal aan qaadanayno ina tusayana in dadka qalan xor leh calan iyo cod buuxda ama cod maxaan ku rahdaa cudud leh abuuray in ay awood leeyihiin inay mid ka wanaagsan ay abuuraan oo ah dowladnimo iyo qarannimo buuxda xuska maalmahan gobonnimada wuxuu na barayaa dadkii hore shalay ay gacmaha isu qabsadeen ay dhaliyeen xornimo haddii maanta aan isqabsanno gacmaha inaan dhalin karno xornimo middii mid ka wanaagsan mustaqbal wanaagsan aan ku faanno jiilka naga dambeeyana ay naga dhexlaan waxaan hubaa in jacaylka walaalnimo waxaan hubaa in jacaylka walaalnimo ee ka dhexeeya ummadda soomaaliyeed uu yahay mid aan weligiis duugoobayn dhib kasta oo lasoo maro ma baabi'in karo midnimada iyo wadajirka ummadda soomaaliyeed waxaa jira waddamo badan oo dhibka aan soo marnay soo maray haddana weli weli aan lumin midnimadoodii iyo qarnimoodii aan lumin walaalayaal maanta waxaa xusid mudan in ummadda soomaaliyeed ay yeesheen dowlad sharaftoodii iyo karaamadoodii u taagan habeen iyo maalin inay soo celiso waxaan nahay dowlad ku howlan hirgelinta iyo xoojinta ammaankii iyo nabaddii dalka soomaaliyeed uu lahaan jiray waxaan idiin sheegayaa sidaas darteed waxaa dowladdaani aqoonsan tahay in heerka aan rabno inaan gaarno aynan ku gaari karin kala qaybsanaan iyo midnimo la-aan wadajir midnimo iyo cududeenna aan isu geyno ayaan ku keeni karnaa waayaha cusub amaan kula tartami karnaa caalamka taas ayaana waxaa waxaan ku noqon karnaa waxna ku qayb kula qaybsan karnaa caalamka iyo dowladaha gobolka aan ku wada noolnahay walaalayaal walaalayaal dhowr cisho ka hor waxaan dabaaldegan waxaan idiin sheegayaa maanta waxaan maraynaa meeshii aan maraynay lixdankii waxa ay ku kala duwan yihiin oo keliya maanta xaaladeennu waxay taagan tahay meel dadkeennu ay ku kala qaybsan yihiin meel dalkeennu uu ku kala qaybsan yahay meel ay jiri karto faragelin ka faa'iidaysanaya kala qaybsanaashaheenna waxaa loo baahan yahay inaan ka baranno wax badan xaaladda soomaaliya maanta ay ka jirta waxay la tahay waktigii waxaan joognaa midnight oo aan u kacenno inaan saarno calanka إن شاء الله بريوان لما يسترينا قضبات انتكارتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته